wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seyraar maax ayaa xarigga ka jaray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyey dugsiga sare ee khaalid bin waliid ee magaalada kismaayo xarig jarka dhismahan cusub oo isugu jiray xafiisyo iyo fasallo ardayda wax lagu baro ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka iskuulka iyo xubno ka mid ah wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seyraar maax wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa ka waramaya dhismaha cusub ee ay wasaaraddu ku soo kordhisay dugsiga sare ee khaalid bin waliid waxaanu nimid inaan xadhig jarro iskuulka khaalid bin waliid oo lagu soo kordhiyey dhismayaal cusub oo ay hirgelisay wasaaradda waxbarashada hideeha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iskuulkaas oo ahaa iskuullada lafdhabarka u ah waxbarashada staytka ahaana iskuulaadkii hore ee qadiimigaha runtii ka mid ahaa ee dowladda soomaaliya runtii xilligeedii la dhisay ilaa iyo intaana shaqaynayey runtii iskuulkaas waxaa ka faa'idaysta oo dhigta sidaad u jeeddaan dad fara badan uwad fara badan oo soomaaliyeed yacnii oo kor iyo hoos dhallinyaro wiilal yacnii ay ka faa'idaystaan dad fara badan marka koowaad waxaan hambalyaynaynaa maamulka iyo howlwadeennada iskuulkan waxaanu ku hambalyaynaynaa runtii muuqaalka ka muuqda oo quruxda badan ardadan faraha badan sida carruurtani ay wax u baranayaan oo quruxda badan iskuulka dhismayaashiisa oo quruxda badan intooda waxaan leenahay hambalyo waxaana rajaynaynaa insha allah biidnillahi alkariim iskuulkan inuu sii wadan doono howlihiisa waxbarasho annaga ka wasaarad ahaan waxaa astaan noo ah waxbarasho loo dhan yahay inay gaadho jubbaland oo dhan mintuulo ilaa degmo ilaa gobol waxaana rajaynaynaa inay noqon doonto hadda kadib waxbarashadu lacag la'aan dadaalkaasu waa wadnaa waan bilownay ubadka soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inay ka faa'idaysan doonaan waxbarasho lacag la'aana oo tayaysan iyo macallin taya leh haddii ilaah idhaahdo macallimiin miidiyaha aad ku aragteen oo saddex kun ah oo loo qaybiyey gobolka banaadir iyo isteydyada soomaaliya oo dowladda federaalku ay mushaarkooda bixin doonto waxaan rabaa hadda ka horra waan ka hadallay in laga faa'iidaysto codsigooda waxaan rabaa macallimiin macallimiinta dalbanaysa inay ka faa'iidaystaan fursaddaas ayagoo raacaya shuruudaha iyo habraacyada ku qoran beejka wasaaradda waan soo gelin doonno waxaan rajaynayaa in la akhriyo oo qofka dalbanaya uu si fiican u akhriyo way dhammaatay muddadii loogu talagalay wax yar baa lagu daray si ay uga faa'iidaystaan dadka aan farriintan gaadhin ama laga yaabo internetka iyo khadku inuu culays ka yahay waxaan farayaa marka dadkaas macallimiinta ah inay faa'iidaystaan